barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo salaase ah ko iyo labaatanka bisha januari sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo cabdulqaadir samaka
qodobada aan barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho oo ka hirgeliyey naadi akhris iyo qoraal oo hadafkiisu yahay horumarinta afka soomaaliga baraarug fikirkiisa waxaa weeyaan waa in la xoojiyo dhaqanka akhriska iyo qoraalka oo uu ku baaho dhammaan dadka soomaaliyeed ee waxbartay baraarug markaa qaybtiisa ugu muhiimsan waa qaybta baraarug library
waxaa kaleood maqli doontaan xarun bixisa tababarada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaalida oo laga furay magaalada laascaanood
kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijkeenna
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa diiday dacwadda xilka qaxyuubinta ay ku soo rogeen dimuqraadiga waxaana uu ku baaqay in sanadka uu si deg deg ah ugu gacan sayro sanadka waa inuu diidaa qodobada xilka xayuubinta islamarkaana ay si deg deg ah dembi ugu waayaan madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraal ka kooban boqol lix iyo toban bog oo ku saabsan maxkamadaynta kaas oo ka soo baxay aqalka cad aqalka wakiilada oo ay hogaaminayaan dimuqraadiga ayaa madaxweynaha ku soo oogay laba dacwad xilka xayuubin oo kale ah ku tagrafal awoodeed iyo is-horitaag uu ku sameeyey koongareska dhinaca kale hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka maraykanka mij mcconnell ayaa isniintii soo jeediyey xeer si deg deg ah usoo gabagabayn doona maxkamadaynta xilka qaadista madaxweyne donald trump iyadoo aysan jirin wax damaanad ah oo lagu ogolaanayo caddaymo iyo markhaati furayaal cusub qaraarka oo shaaca ka qaaday mcconnell ayaa dacwad oogayaasha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ah iyo qaranada difaacaya donald trump siinaya siddeed iyo afartan saac midkiiba si ay usoo bandhigaan doodahooda
dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka qaybgelaya shirka davos ee dhaqaalaha adduunka ee ka furmay dalka switzerland madaxweyne trump ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo shirkaasi maantoo salaaso ah madaxweynaha ayaa markuu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada zuurikh ee dalkaasi switzerland ayaa waxa uu ka gaabsaday su-aalo ay v o edu ka weydiisay inuu ka hadli doono isbeddelka cimilada adduunka iyo in kale shirka davos ee sanadkan ayaa ammaankiisa aada loo adkeeyey iyada oo tirada ka qaybgalayaasha ay ka badan yihiin askarta booliska ee ilaalada wadda shirkan ayaa lagu martiqaaday saddex kun iyo shan boqol oo qof waxaana ilaalinaya shan kun oo askari oo boolis ah
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana magaalada muqdisho qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha ka baxay iyo kuwa hadda waxbarashada ku guda jira ayaa sameeyey naadi isu keena dhalinyarada jecel qoraalka iyo akhriska kaasoo ay ugu magac dareen naadiga baraarug islamarkaana ay ka sameeyeen magaalada muqdisho baraarug ayaa diiradda lagu saaraa akhrinta buugaagta waxa ayna bil kasta xoogga saaraan hal buug oo ay soo wada akhriyaan kadibna hal meel ku wada falanqeeyaan axmed cabdi haadi oo ka mid ah hogaanka xarunta baraarug ayaa barnaamijkooda uga waramay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle qaadir waa mahadsan tahay baraarug fikirkiisa waxa weeyaan waa in la xoojiyo ama in xididdo loo sameeyo dhaqanka akhriska iyo qoraalka oo uu ku baaho dhammaan dadka soomaaliyeed ee waxbartay waxaan leenahay dhaqan la yidhaahdo waxaan nahay ummad afka ka hadasha ama oral society waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo marka lagu leeyahay oral society-ga waxaa laga wadaa waa ummad aan ilbaxahayn oo sida wax loo qoro iyo sida wax loo aqriya aan aqoonin oo iska sheekaysata marka waa naloo qurxiyey reer galbeedku qorayaashooda waanoo waa noo qurxiyeen marka anago anagoo dhallinyaraha oo meelo kala duwan ka imanayno xirfadlayaal isugu jirta dhinacyo kala duwanah iyo aqoon-yahano ayaa waxaa bilownay fikirka la xiriira baraarug baraarug markaa qeybtiisa ugu muhiimsan waa qeybta baraarug library waxaan leenahay group oo facebook ah groupkaas waxaa lagu soo shubaa ama waxaa lagu soo download gareeya buwaagta ugu qiimo badan ee adduunka laga qoray iyo kuwo soomaali ah kadibna waxaan sameynaa bil kasta waxaan sameynaa hal bug oo kamid ah buwaagta aan ka dooranaa waan isku nimaadnaa dhallinyarada iyo dadka aqriska jeceliga qoraalka meel soogu keenaa buuggaas ayaan dood ka sameynaa doodaa markaan ka sameynana wixii kasoo baxa buuggaas waan qoraa marka buugtan seed kusoo doorataan
horta kow waxaa noo ahaa qaacidada koowaad ama meesha koowaad aan ka duulayno in dadka aqriska iyo qoraalka aan baro marka si aqriska qoraalka looba loo baro in la jeclaysiiyey u baahan yihiin oo qof soo aqriyay bugoo kale uu ka sheekeeyey bugu soo aqriyey qof inuu ka sheekeeyo maxaa la yihahdaa sheeko la yaablo oo ama qiso la yaablo uu qof qoray oo soomaali ah ama ajnabi ah marka horta si guud waxaa noo ahaa inaan meeshaas waxaa idinkaga soo baxayo wax la aqriyo ha waa ku fahmay waxaan rabay marka waxaan horta si guud inaan aqriska qoraalka baahinaan rabnaa kadib maxaa buwaagtasaan ku dooranaa buwaagta waxaan ku dooranaa sida ay noogu kala muhiimsan yihin sida ay noogu kala muhiimsan yihin tusaale oo kale anaga dhibaatooyin badan aan haysta dhibaatooyinkan haysta waxaa kamid ahaa horumar la-aan siyaasadeed bulsho dhaqaale waxbarashaan haysata marka buug buug kasta oo soomaaliya la xiriira ama saameyn ku leh ama haddii la aqriyo oo lasoo jeediyo aan isleenahay faa-idaa laga helaya ayaan horta xoogga saaraa waxaa kaloon xoogga saaraa buwaagtaan isleenahay curuska iyo kobaca maskaxeed ee dhallinyarada waxbaratay ayuu kordhinayaa si ay ayagoo naftooda markay wax qorayaan ama markay naqdi sameynaya waxa loo yaqaano oo gorfeyn ay sameynayaan ay u noqdaan dad maskaxdooda usoo faysan tahay oo u diyaarsan inay fahmaan buwaagta iyo fariimaha waaweyn ay xambaarsanyiin buwaagtu waa tusaalo kale bug sideed boqol oo beige ka koobana jira laakiin waxaa laga yaabaa sideedda boqol ee beige ee buug uu ka kooban yahay nuxurka uu xambaarsan yahay inay ku qoran tahay shan beige oo kale ama shan bug oo kale inay ku qoran tahay marka waxaa la rabaa ardayga ama ama ama qofka waxbartay ama arday jaamacadeed ha ahaado ama mid secondary ha ahaado ama mid dugsisar ha ahaado inuu fahmo fikradaha waaweyn ee buga ku jirta sida loola soo baxo iyo kuwa sharaxaadaas ay u kala muhiimsan yihiin marka waxaan ku holanahay cabdiqaadirow inaan dhaqankaa dhiirigelino kadib markaas waxaan rabnaa haddana inaan kasii gudubno oo qeyb ka midoo kale aan kusoo darro ah doodaha iyo barnaamijyada bulsho iyo marka barnaamijyada axmed ma waxaad qulataan buwaagtay qoreen dadka soomaaliyeed ee qorayaalka soomaaliyeed oo faraha badan ama dadkii hore ama mase buwaagtiinu cid walba wax qortay dunidan ku nool ayaad ayaad soo qaadataa waa isku dhex jiraan laakiin horta waxaa rabaa dadka dhegeystayaasha soomaalida aan u sheego sidiisaba buwaagta dadka soomaalida ay qoreen aada ay u kooban yihiin marka qofkii library oo kale maktabad oo kale wada ama raba dadka aqriska iyo qoraalka inuu baro ma ku filaanayaan buwaagta soomaalida ay qorto aada ay u kooban yihiin tusaale oo kale buwaagta curuska noofalada waxa loo yaqaana maqasooyinka laga qoro soomaalida waa kooban yihiin kuwa dhaqaalaha waa kooban yihin kuwa cilmi kale waa kooban yihiin laakiin buwaagta aan ku kabno oo ugu badan waxaa kamid ah isheeg buwaagta meelahaas kale laga qoray weliba buwaagta waxaa aada u isticmaalaa wadamadan hadda cilmi ku hormara oo galbeedka oo kale ay isticmaalaan buwaagta siyaasada buwaagta dhaqaalaha kuwa caafimaadka kuwa xisaabta injineerka waxaasoo dhan hadda waxaan sii rabnaa inaan xooga sii saaro si aan u dhiirigelin dhalinyarada dhalinyaro soomaaliyeed oo badan oo hibela baa jirta oo buwaag qortay oo hadda soo baxaysa kuwaasa waxaan rabnaa inaan sii dhiirigelino hadda bishan waxaan qaban doonaa buug nin dhalinyaraha soomaali ah oo qisa curus uu ka sameeyey oo dhaqanka soomaalida iyo dhibaatooyinka burburka inoo geysta oo kale laakiin si farshaxanimaha kusoo waraya inaan soo bandhigno kadibna waxaan rabnaa qisooyinkaasoo kale in dhalinyaro badan oo kale inay ka bartaan sidoo kale waxaan sameynay cabdiqaadirow anaga dalkeena markuu burburay kadib dugsiyaal sare iyo kuwo dhexe oo afqalaad lagu bartaa dalka laga asaasay markaa tusaaloo kale waxaa arkaysaa nin saxafi ah ama nin siyaasi ah oo markuu wax soo qorayo facebook iyo social media kusoo qorayo farta uu qoray iyo sida uu eerayaasha laalaama ama xarfaha laalaama iyo lamaanayaashiisa u qoray ay ka qaldan yihiin marka hadda waxyaabahan bilaabayna ama aan samayno waxaa kamid a dadka inaan tusno af soomaaliga si saxa loo loo- loo qoro waxaa arkaysaa qof b h d haysto professor ah laakiin af soomaaliga uu qoraya kaga arka argixisa waxaa arkaysaa nin xildhibaan ah oo markuu facebook wax kusoo qoraa is leedahay uneo ninkana asaga dugsi hoose ma soo marin mar marka waxyaabahaasoo dhan si oo maadaama hadda aan waxbarashada dadka lagu celin karin in la dareensiiyo horta qofku inuu u baahan yahay af soomaaliga in la qoro inuu barto
axmed cabdi haadi oo ka mid ah hogaanka xarunta baraaruga oo barnaamijka dhalinyarada uga waramayay magaalada muqdisho ayuu ahaa waxaa wareysanayay waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii suugaanta waxaa idinku soo maqan heestii ajaaja waxaa ku luuqeynaya cabdi maaxi muuye iyo xaawakiin
I love you aska bilaabma asalkiisa jacaylka ogaa amoore waa ku abuurma annaka ma aali kare uurkaadigu taale
أحلى أحبك أبا أحلى ناس ضائعه أنك إلى معي أحدي جواب فيها I love you aska bilaabma asalkiisa jacaylka ogaa amoore waa ku abuurma annaka ma aali kare uurkaadigu taale
أحلى أحبك أبا أحلى ناس ضائعه أنك إلى معي أحدي جواب فيها
ajaajina أجاتا ajaajina أجاتا ila joogi bahaa isaa adba koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujalbooday aawada ajaajina أجاتا ajaajina أجاتا ila joogi bahaa isaa adba koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujalbooday aawada
أحدقاقة وأوفي هاي أرقي اتراح النواة واستأسنه مركان أمركاقة مدينة أدي وايا إشارة
aqal aas-aas laheed ma adkaado eebadkiis ooftii cashaqaaga ah anaanu ildaranahee ubax soo urgaaya iyo ufarobaad ii tahee أحدقاقة وأوفي هاي أرقي اتراح النواة واستأسنه مركان أمركاقة مدينة أدي وايا إشارة
aqal aas-aas laheed ma adkaado eebadkiis ooftii cashaqaaga ah an aana ildaranahee ubax soo urgaaya iyo ufaroobaad ii tahee أجاتا ajaajina أجاتا ajaajina afridoodka i ow abeeska anma aad aadi kare asalooti iyo ima iyo agagaarka una sheegtee ajaaja ajaajina ajaja ajaajina afridoodka i ow abeeska anma aad aadi kare asalooti iyo ima agagaarka una sheegtee ajaaja ajaajina ajaja ajaajina ajaaja ajaajina ajaja intaasna waxaan ku dhaafina heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta cabdi maaxi muuye iyo xaawakiin halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna laascaanood magaalada lascanood ku dhowaad soddon dhallinyaro ah ayaa wax ka dhigta xarun lagu barto ciyaaraha dhaqanka jilliinka riwaayadaha iyo suugaanta soomaalida waxaa xaruntaasi booqday cabdilkariim olol warbixintan ayuuna kasoo diray
tababarkan ay dhallinyarada u fidinayaan ayaa waxay tahay siday u bari lahaayeen dhaqanka oo ay isugu jira ciyaaraha jaandheerta heesaha majaajilada iyo hibooyinka gaarka u ah qaarkood waxay barayaan farshaxanimada haddaba guddoomiyaha kooxda dayax abwaan abwaan maxamed maxamuud goodane ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga waramay waxyaabahana haatan ay soo kordhiyeen iyo magacan ay la baxeen ujeeddada ay ka leeyihiin
dhallinyarada sidaad sheegtay waxaanu barnaa dhaqan soomaaligii cayaarihii heesihii iyo fan iyo suugaan dhaqankii ay lahayd ee soomaaliyeed oo kala duwan dhallinyaro gaadhaysa badan oo dhowr iyo soddon ku dhowdhow hadda baanu hawsha u wadnaa waxayna bartaan qaybaha kala duwan ee dhaqankii soomaaliyeed bal waxaad iga warantaa abwaane dhallinyarada waxyaabaha ay bartaan iyo qaybahaad u kala saartaan iyo ujeeddada aad ka leedihiin walaali waad mahadsan tahay ujeeddada aan ka leenahay dhallinyarada waxa weeye horta in dhaqankii dadku ay xasuustaan ama dhaqankii maxaa laha dadka ay bartaan oo dhaqankii uu inagu yahay waajib inaanu baranno marka waxyaabaha aanu barno dhallinyarada waxaa kamida waxaa kamid a dhaantadii qaybtii dhaantada waxaa kamid a qaybtii jaandheerta waxaa kamida maxaanku dhahaya haamihii sida hoolabidii iyo hanahaybsantii iyo hogaal casarba ha la yidhaahdo oo xilliga aroosyada oo kale micnihii galabtii marka arooska la tumay oo kale micnihii gabadhii wiilka aroos kale lagu soo dhaweeyo iyo qaybtii jilaannimada qaar xitaa codkooda aan u tababaro inay heesaan heesii kala duwanaa ama hoobaalyo weheedhadii oo haamihii nooc walba leh iyo fan ahaanba inay u heesaan
bal ka waran dhallinyarada qaarkood dee may aqoonin waxyaabaha u sahlaya aad ka leedihiin ujeeddada inaad tababartaan maxay ta ujeeddada aan ka leenahay inay u sahasho waxaa kamida maskax baan gelinaa iyo waqti fara badan baan siinaa annaga oo taaqus micneh u leh ama qudhaydu waqti badan aan kusoo dhex jiray fanka iyo noocyadiisa kala duwan markaa in dhallinyaradii gobol ahaan iyo soomaali ahaanba dhaqankii dhallinyaradii ama soomaaliyeed uu kula soo kaco oo la isku daydo si dhallinyaradu aanay u habaabin oo u marin wadooyin kale ee dhaqankoodii mar walba ay u tixgeliyaan dhaqankuna ay usoo kobciyaan oo kor loo qaado dhallinyarada tababarkani loo fidinayo oo iyagu ka faa'iidaysanayaa sidii loo bari lahaa heesaha kala duwan jaandheerta ee ciyaaraha bulshadana ay ula wadaagi lahaayeen hibada iyo halabuurka ay isku leeyihiin waxaa ka mid a maxamuud jaamac bootaan waxa uu sheegay inuu si weyn u xiiseeyo jilaannimada waana halabuur waxaan ku doortay jilaannimada markii aan arkay gobolkeen oo kale jilaayo u matela gobolka sool way ku yaryihiin ama maba leh tusaale ahaan wacyigelintii bulshada iyo wixii wixii la mida ma laha markaa sidaa awgeed boseeshinkaasi markaan arkay inuu bannaan yahay ayaan waxaan hindisay hindisay inaan barto qaybta jiraannimada oo si aan u matelo gobolkayga oo hadhow si mustaqbalka aan aan aynu horumar aanuga gaadho bal hal abuurnimadaada oo kale iga war hal abuurnimada waxyaalo badan baanu adigu haddeeraan bartaa su-aal ahaan jaajilooyinka oo kale aad baan ugu fiicinahay oo haddeer waa wax badan baan dir kaaga sheegi karaa majaajilada la yiraahdo maalintay u darayd oo aan kusoo qaatay beri aan berigii noobirku abaarihii noobir ay dhaceen baan waxaan ari xoolaan u hayaaminay noobirkii dabeedna majaajilaan ka sameeyey maalintay u darayd maalintay ka darayd diyaarad baan ari saaray iyadoo yaro duusho samadaa dul maraysa ayaa diyaaradii daaqad furatay arigii baa ka dilaamay ul yaroo duban moodid baan daaqadaa kala booday wanka deyrada duuc sida daanka ka feedh dhexda doosha marooshi isagoo isku duuban samadaan laisku haystaa moogtahay baan daaqadii ka xereeyey baan dee geediguna wuu dheeraayo afar habeen iyo baa lala socdayey oo waaridu hadday doonto jidkaa kusii jabayso hawl badan sidii diyaarad kama duwanayn de sidoo kale ayaa la ibraahim cabdi waxa uu iga waramayaa barashada jaandheerta dhaantada iyo haamaha kala duwan oo halkani ku barto isagoona ka mida dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa walaal horta aad baad u mahadsan tahay maanta fursaddan aad noo siisay inaan yacni kaga hadalno dareenkeega aas koox ahaan marka ay tahay mataqaanaaye jilniinkii riwaayadihii hadday noqoto jaandheerta laftirkeeda marka la ciyaariyo ciyaarihii qaybaheeda kala gedisanaa marka aad baan ugu faraxsanahay isna abwaankana dee abwaankayga oo ah abwaan kooxda maxamed axmed maxamuud maxamed wadani aad baan yani ugu mahadnaqayaa yani fursaddan uu noo siiyey inaan yani aan noqono koox caynkan oo kale ah oo dee ay aadba ugu yartahay inay geyigeena koox caynkan oo kale ay ka jirto koo reer magaalku dee badanaa aqoon fara badan uma leh maxay ka tirisa in reer magaalku bartaan oo kale walahi reer magalka horta waxay ka tarasaa dee horta waa dhaqankaaga oo dhaqan dhaqanna waa lama huraan oo yani inaad baratid yani dhaqankaagii hore iyo dadkaaga horsuug ahaan jiray iyo marka dee yani saasoo kale een, dee aad bay u anfacsaa oo reer magaa- ree- dadka magaalada jooga dee iyagana tusaale u tahay een, qaabka yani uu ahaan jiray reer guraageennii hore dadkeennii hore dhallinyaradan ayaa waxay yihiin kuwo doonaya inay fursadda ka faa'iidaystaan si ay u baran lahaayeen hiddaha iyo dhaqanka ay ka bartaan jaandheerta ciyaaraha kuna soo bandhigaan hibada iyo halabuurka ay iska leeyihiin cabdikariin dholol v o a magaalada laascaanood
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir samaka
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaarayaa habeenkan caawa ah iyadoo aan la nasanin toddobaadkan waxaana kulamada ugu soo horeeya ay dhex mari doonaan kooxaha Portsmu- bournemouth ayaa iyo weliba braton half albion halka kooxda aston villa ay martigelin doonto kooxda watford crystal balacena waxaa u soo martinaysa kooxda southampton evertonna waxa ay martigelinaysaa newcastle united kooxda manchester city oo ku jirta kaalinta labaad ayaa iyadana u dhaqaaqaysa ama marti u noqonaysa kooxda sheffield united waxaana ciyaarta sida weyn loo wada sugayo ay dhex maraysaa kooxaha chelsea iyo arsenal ciyaartan ayaana ka dhici doonta garoonka stamford bridge ee iska leedahay kooxda chelsea ee ku yaala isla magaalada london oo labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waxaana ciyaartani ay sidoo kale ka mid tahay ciyaaraha ugu kulul ee xifiltinka london inkastoo labadan kooxoodba aysan sidii hore u xoog badneen Inkast- sidoo kale chelsea ayaa waxay ku jirtaa kaalinta afraad arsenalna waxa ay la dhibtoonaysaa xaalado adag oo waayadan soo darsay iyadoo tababaryaal dhowra isku beddeshay kadib markii ay ceeriyeen tababarahoodii hore ee une embray ay ku beddeleen lomberg haddana waxaa joogaba arteta sidoo kale kulamada kale ee dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda liverpool ayaa maalin kadib waxa ay la ciyaari doontaa kooxda wolves waxaana kooxda liverpool sanadkan ay ku jirtaa mid ka mid ah qaababkeedii ugu wanaagsanaa ee cayaaraha iyadoo horyaalka ingiriiska hogaaminaysa islamarkaana u soo awood sheegatay dhammaan kooxihii ingiriiska ee horyaalkaasi kula tartamayey dadka ciyaaraha falanqeeya ayaana sanadkan saadaalinaya in liverpool horyaalka ay ku qaadi doonto wax ka badan boqol dhibcood haddii aynu eegno dhinaca iyo suuqa kale iibsigana kooxda manchester united ayaa weli daba ordaysa laacibka u dhashay dalka bortuqal ee bruno fernandes oo u safta kooxda sporting lisbon waxaa la filayay in heshiiska uu goor hore soo dhammaado laakiin kooxda lisbon ayaa waxa ay dalbatay siddeetan milyan manchester unitedna waxa ay ku doonaysaa lixdan iyo siddeed milyan farqi labaiyo toban milyan ayaa u dhexeeya taas oo aan la ogeyn in kooxda manchester united ay ku dari doonto lacagta iyo haddii ay ka joogsan doonto bruno fernandes ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee qadka dhexe ee qaaradda yurub waxaana loo arkaa inuu wax weyn ku soo kordhin doono islamarkaana uu xallin doono mushkiladda kooxda manchester united dhinaca kalena gary nevel oo u soo ciyaari jiray kooxda manchester united ayaa eedeyn u jeediyey qoyska iska leh kooxda manchester united ee reer galaser isagoo u cawday islamarkaana sheegay inuusan garanayn meel ciddan loo dhaafiyo kooxdan sii quusaysa oo uu sheegay in ay la degeen badrig evra oo isna u soo ciyaari jiray kooxda manchester united ayaa ugu baaqay paul bogba inuu isaga tago kooxda evra ayaa ka carooday eedaynta badan ee loo jeedinayo paul bogba ee ah haddii uu maqan yahay iyo haddii uu joogaba in isaga la eedayo taas oo uu sheegay haddiiba hadalkaaga uu ka dhammaan waayo saxaafadda inaad iska tagta ayaa habboon ayuu yidhi sidoo kale dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa eedayn u jeedinaya xidigihii hore ee kooxda manchester united oo waayadii hore aad u dhaliili jiray tababare hoose murinoho waxaana hadda ay aad uga gaabsadaan inay dhaliil u jeediyaan tababare oliganer solsha oo ay soo wada ciyaareen islamarkaana ay saaxiibo ahaayeen paul merson oo ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in xidigaha manchester united ee usoo ciyaari jiray ay mar kasta si waadix ah ama cadaalada uga hadlaan dhibaatooyinka kooxda halkii eedda ugu weyn ay u jeedin jireen hoose murinaho laakiin haddii la eryo xitaa weli dhibaatada kooxda ayaa sii socota ciyaartoydana kama hadlaan ayuu yidhi umana jeediyaan eedda saaxiibkoodii hore dhinaca kalena kaylan imbabe ayaa sidoo kale ammaan u jeediyey kooxda liverpool isagoo tilmaamay inay tahay mid ka mid a kooxaha ugu wanaagsan yurub islamarkaana ay tahay koox aan la celin karin kooxda tottenhamna weli waxa ay ku sii dheggan tahay erikson oo qadaraaskiisa uu dhammaanayo bisha juun inter milan ayaa doonaysay laakiin sidoo kale waxaa macquul ah inuu ku biiro kooxda brushi dortmond inter milan tababaraheeda antonio conte ayaa wax walba isugu geynaya inuu helo laacibkan isagoo ilaa iyo shan iyo toban milyan kusoo iibsan doona haddii ay ogolaato kooxda tottenham wararkeennii cayaarahana waanaginta
aada ayuu mahadsanyay cabdulqaadir samakaabo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha caalamka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasan noco dadka fanaaniinta safwan hala iyo ayaana
kaasi safwaan halac iyo ayaana ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
شرفت على القرادي